gawaaridan ayaa ka baxday muqdisho iyagoo kusii jeeday gobolada dhexe waxaana degmada cadalle ku haysta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan kuwa lagu magacaabo militariga mid ka mid a darawallada wata gawaarida ku xaniban halkaasi ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu kaloo sheegay in dadka kale ee goobta ku xaniban ay ku jiraan maras isugu jirta haween iyo carruur xanuunsan waxaan ku sugannahay meesha liyaa degmada cadale meel milatariyaa na haysta oo gaadiidkeena haysta dhibaato culusna nagu haya dhibaatadaas oo kamid a annagoo qaadnay dad haweena oo masaakiina oo aada u rayada u soco gobolada dhexe dadka xanuunsan yihiin ayagoo qaar xanuunsan yihiin dhimo dhalala ilaa iyo shalay ilaa iyo halay ilaa iyo saakay intaas waxaan dhoomanaa degmada cadale ma fahamti annaguna waxaan qaadnaa dad marasa oo aan diyaarad ka bixi karin iska waayeelaa aada u xanuunsan laga yaaba ilmahooda inay xagga uga soo tagaan dadka maanta qaar meeshaan ku xanaba ilmahooda qaar kamid ay goboladii jiraan ay u socdeen ciidamada dowladda federaalk ayaa qaybo badan oo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe waxay dhigteen isbaarooyin ay dadka safarayda ah ku dhibaateeyaan howlgallo isbaaro sifeen ah ayayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowr jeer ku fuliyeen shabeellada dhexe iyadoo ciidamo badan looga dilay dowladda federaalk halka kuwo kalena looga dhaawacay